لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وسحابي لحدا يا شناد kitaabka suwar min xayaati saxaaba saxaabiga waxaa la yihahdaa magaciisa amar bnu lcaas radia allaahu canhu aslama waa islaamay camaru bnu lcaasi bacda tafkiirin faker dabadiis fakerid ka bacdi dawiilin dheer wa tadabburin tadabbur iyo fiirfiirin dabadeed kabiirin weyn inta uu aada maskaxda u celceliyey oo fakar dheer galay oo tadabbur badan galay ayuu islaamay waqad qaala rasuulu rasuulkii wuxuu yihi alacdamu weynaa canhu can camar camar binu caas wuxuu ka yidhi aslama annaasu dadku waa islaameen wa aamana waa rumeeyey camaru bnulcaasi isagu waaba rumeeyey islaamnimadu waa aslam waa hoggaansi isaga iimaan baa qalbiga waxa weeye ka buuxa weeye waa rawaahu alimaam axmed watirmidiyu waaye marka aslama naasudaas wuxuu yidhi lacala almaqsuuda binnaas dadka in looga qasdayaa dhici kadha almutaakhiruuna fii islaamihim dadka islaamnimadoodii dib dhacay oo xilli dambe yimid allaahuma allahayow amartanaa o amar waana amartay facasaynaa waanu caasinay allaahuma allahayow amartanaa waadna amartay facasaynaa waanu caasinay wanahaytanaa ilaahayo waa naga nahyiday arrimo famantahaynaa ma aanan ka joogsan kama reebtoonin kamaanan reebtoonnaan walaa yasacunaa noona walaa yasacunaa noona waasac noqon mayo ilaa cafuka adiga cafigaada mooyaane walaa yasacunaa nooma waasac ahaanayo ilaa cafuka adiga cafintaada mooyaane cafigaada inaa helma yaa arxama araaximiin yaa yidhi haddi ciddii tiri mar haddaan laguu sheegin waa isagaa yidhi laftiis saxaabiga bihada ducaa'i ducaygan addaarici ee khushuuca leh ee khushuucaya alraaji waaya ee raajigaada wax rajaynaya ayuu waddac isagoo tiyey camaru bnu lcaasi alxayaata nolosha ku faaruqay nolosha ilbirqiseeda u dambeysay ducadan daarica ah ayuu ku dhammaystay wastaqbala almowta dhimashadii buuna qaabilay wa qisatu xayaati camar bni lcaas camar binu caas noloshiisa qisada la xidhiidhaay qaniyatun waa mid hodan oo xaafilatun buuxda waxa weeye wax isku soo uruurisa iyo maaha wax iska qani ah weeyo ninkaa wuxuu taariikh sameeyey tiradii ka badatay xaafila waxa weeyaan saa u xaaqayso tiradii ka badatay buuxda weeye kasaba wuxuu kasbaday khilaalahaa dhexdeeda wuxuu u kasbay lilislaami islaamnimada noloshiisa ee camar binu caas dhexdeeda islaamka wuxuu u kasbay qudurayni laba jiho kabiirayni waaweyn oo min aqdaari lmacmuurati adduunka inteeda camiran ka mid ah adduunka inbaa camiran meelaan la geli karin baa jira wax tegaya ilaahay inbaa og waayo yaajuuja wamaajuujba meel bay joogaan kuwaan mayay wax kasoo ifiyaan iyo wax kastay arkaan garan karaan ma oga derbiyo dheerdheer baa ka dhisanoo sadi dhan baa lagu xira kaasay hadba qodayaan insha allahud ay halmaamayaan marka u dambayso qiyaamadu soo dhow yahay baa la solansiinayaa kaasay adduunka kusoo yaacayaan badahana biyaha ka dhammaynayaan dhulkana yaacayaan waaye marka aagii lama galay ahoo aan la gelin oo ilaahay un keliya cidda u fasaxo arkayso bes dee adduunku waa badan yahay adduunka inta camiran laba jihoo waaweyn buu saxaabigaani islaamnimada kusoo biiriyey humaa labadaa jihaadna filastiinu iyo wa misru waa deris ayaga hadba xuduudka xidhanaya waddooyinka jaraya waayo kuwa masar jooga marakan filastiin fil- filastiin iyo misra labadaa wey ayib waa dhul taariikh dheer leh masar taas haddee nabiyullaahi yuusuf joogidiisii iyo imaatankii nebi yacquub iyo awlaadiisii kale iyo ma garanaysaa markii dambe oo nebi yuusuf dee xilkaba hayo shaqaynayay iyo yaridiisii markii la geeyey iyo ka sii hor ninkii la dhihi jiray eh, iyo kabacdiba iyo kabacdiba dee markaan dambe oo nebi muuse iyo markaan dambe oo eh, fircoon isaguna sidaasoo kale uu dhulkaas qibdiyiinta oo masar ka telinayay labadan jihaba hadda waxaa islaamnimada kusoo biiriyey saxaabigan wa taraka lilmuslimiina muslimiinta wuxuu uga tegay siiratan siiradaasoo dakhmatan weyn taasoo mala'at dunyaa adduunyada buuxisay wa shaqalat innaasa dadkana mashquulisay dahran dawiilan muddo dheer ilaa haddaan akhrinaynaa ku mashquulsannahay siiradii iyo raadka u dhigay tabda-u haadihi alqisatu qisadina waxay ka bilaabanaysaa tabda-u waa bilaabanaysaa haadihi alqisatu qisadaani qabla alhijrati hijradii ka hor binaxwi nisfi qarnin qarni barkiis nisfu qarni yaa iyo wixii ka agdhow yaa bay hijrada kasii horeysaa hijradii bay kasii horeysaa oo min azamaani waqtiga ah xayu ma xayu meeloo welidda la dhalay ee waqti oo welidda camrun la dhalay watantahi waxay ku dhammaanaysaa qisadaani fi sanati alaain wa arbaciina afartan iyo saddex oo bacdalhijro ah intaana nisfu qarni kale u dhowda qabla qarnina qabla hijrana nisfu qarni meelahaasi ahayd tanna afartan iyo saddex baaba la maraya xayu meeloo xayu waqti oo iyo meeloo waafaahu lyaqiinu yaqiinku uu u yimid yaqiinku waa mowdka waa wacbudu rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin yaqiintu ay u timid saxaabigan amaa abuuhu saxaabigan aabbihiis camar aabbihiis caas baa la dhihi jiray fa huwa alcaasu bnu waailin caas bnu waail weeye saxaabigaana waa garanaysaa camar wiilkuu dhalay cabdullaahi bna camar camarna caas caas bin waail axadu ninka caasa axadu xukaami alcarabi carab kuwii xukumay mid ka mida weeye fi ljaahiliyati wasayidun waa nin oday ah oo boqor oo ahaa min saadaati madaxdooda ka mid ahaa almarmuuqiina ee kor loo eegayey oo macnaha sharafta agtooda ku lahaa wa waaxidun waa mid ninkaas caas ah ayb waaxidkaasoo min aladiina kuwii ka mid ah yartaficu nasabuhum nasabkoodu uu gaarayo ila aduaabati ila adu'aabati meesha u sarraysa oo min quraysh addu'aaba baarka sare iyo martabad sare baa nasabkiisu galaa wa amaa ummuhu hooyadiis falam takun kadaalika sidaasoo kale ma ahaynoo quraysh iyo carabo kale iyo qof maaragtay nasab aada maaragtay farta loogu fiiqo ka dhalata ma ahayn wa inamaa kaanad waxay ahayd shakhsiyadeeda nasabka haddaan la gaarin amatan addoonoo sabiyatan lasoo qafaashay hooyadii saas ahayd waaya waa camar hooyadiis lidaa buu kaana wuxuu ahaa lidaa sidaa darteed maadaama hooyadiis addoonnimo ka soo jeegtay kaana xusaaduhu kuwa xaasidiintiisaa ninkan camar ah kuwa xaasidiintiisaa waxay ahayd yulaaxiquunahu kuwa haleeshiiya oo hu oo ninka camar ah bidikrihaa sheegiddeeda hooyadaa sheegiddeeda bay xusi jireen walxal huwa jaalisun isagoo fadhiya calaa wahuwa ujaalisu walxal huwa jaalisu yahay mid fadhiya calaa kursiyi limaarati dowladnimada kursigeeda marka kuwa xaasidiinta kursiga dowladnimada xataa isagoo fadhiya bay ku ceebeyn jireen hooyadiis ilaa waa xaasidiine ow amase isagoo murtaqin sii koraya fowqa manaabirikhadaabati meesha laga khadaaba alkhadaaba qaabka dadka loola hadlo khadaabada meesha laga khudbeeyo oo hadalka laga jeediyo isagoo mimbarka sii raacaya baa kuwa xaasidiinta ah hooyadii soo hadal qaadi jireen iyagoo ku ceebaynaya xataa ana axadahum mid ka mida kuwa xusaadda ah qad aqraa wuxuu ku diray saxaabigan qad aqraa wuxuu ku diray rajula nin ninbuu ku dira waaye nin buu adeegsaday calaa an yaquuma ninkaas inuu u kaco ilayhi camar walxaalu u camarna murtaqin sii korayo calalmimbari mimbarka camarna adduunka qof ka faseexo badan waxa weeye saxaabada wuxuu ku jiray caradka isagoo mimbarka sii koraya baa nin baa lagu dira waaya nin baa lay waryaha u tag nin baa kusoo diraya way waxaa dhahdaa hooyadaa nooga waran maxay ahayd wa an yasalahu ninkaas inuu weydiiyey camar can ummihi hooyadiis wadaalika arrinkaasna ninkan waxa wadaaye liqaa'a mablaqi jazlin wax weyn maal fara badan mablaqa weyn muqaabalkii weeye waxa weeye liqaa'a mablaqi jazlin hanti badan yaa mablaq dhan adduun oo minal maali ah awgeed buu la kacay kaasoo aqdaqahu uu ku shubay calayhi dushiisa ninka wax soo diraa diraya ninka xoolo siiyey ninkaa hadalkaa dheh intaanu adduunnana qaado ee dad xoolaha iska qaataa jiro codkooda iyo masiirkooda iyo wax kasta waxay dhaafsanayaan xoogaaga la siiyey markaasay naftooda hadday doonaan ku saxiixayaan oo baabi'inayaan oo ehelkooda oo dalkooda oo dowladdooda oo duunyadooda waxa ummadda masiirkeeda baabi'inaya bay xoogaa shilimaana hadday rabaan siisanayaan bad iyo biri way baabi'inayaan hadday rabaan faqaama arajulu ninkii waa kacay la diray waa qof la diray adduunya la siiyey waqaala wuxuu yidhi markiitana mimbarkau sii fuulaya man tumay ahaatay umulamiiri horta ninkan amiirka ah oo hadda mimbarka sii raacaya hooyadiis yaa yaqaanay hooyadii tumay ahay isagiibuu maqashiinayaa oo hortaagaya faqada fadaqada camrun camr waa xakameeyey calaa nafsihi naftiis igoo nin dowladdii haysaa mimbarna waa sii raacaya waa isqabta waa isceshadi watadaaraca wuxuu diracaysa bixilmihi dulqaadkiisa mar adaada dulqaadkaada haddaa qamiis ka dhigatay iyo maro ku asuraysa taasoo diracaysa uma qaala wuxuu yidhi hiya hooyaday hadda ay weydiisay annaabiqatu bintu cabdillaahi baa la dhihi jiray hooyaday wataas buu yidhi magaceedu iyo abtiriskeediiba asaabathaa waxaa asiibtay hooyaday rimaaxulcarabi carab leebabkeedii fi ljaahiliyati diin la-aantii fa biicat waa la gaday hooyaday bisuuqi cukaada cukaad iyo dilmajaaz iyo suuqyada caankaah oo carbeed weeye suuqaasaa laga gaday buu yidhi wax dhiba iyadu ma geysane waa lasoo afduubay fashtarahaa waxaa gatay hooyaday cabdullaahi bnu jadcaan baa gatay uma wahabahaa wuxuu siiyey marku gatay cabdullaahigu lilcaas bin waa'il yaa aabbahay isagu waa camar bin caas bin waa'il halmaami aabbahay caas buu u hibeeyey yacnii abaahu ilaa isagaa kuu qoray aabbihiibuu aabbahay buu siiyey buu yidhi fawaladad lahu way u dhashay aabbahay ilmay u dhashay faanjabat waaye anjabat waxa weeyaan dhalmo wanaagsan macnaha ubad fiican bay dhashay waaye sidaa weeyaan waaye sidaasoo kale ugu jawaabi ayib fain kaana hadduu yahay buu yidhi hooyaday kuu tilmaamaya bacdu man duul barkiis mazaqal xasadu xasad yaa jeexjeexay qalbihu qalbigiisa dad qalbiga xasad ka galoo dildillaaciyey barkood hadday yihiin qad jacala laka mid kuu yeelay shay-an xoogaa oo minal maali ah dad hadday intaas inaad sheegtay xoola kugu siiyeen fakhudhu orod ka qaado weydiisay su-aashuu kugu soo diray inay weydiisade yaa xoolihii ku dhaafin orod ka qaada yidhi ninkuu kuu ballanqaaday xoolaha orod orod ka qaada buu yidhi waxiina akhada almucadibuuna waxiina akhada markay gudagaleen almucadabuuna dadkii la jir diloo la cadaabay oo min almuslimiina yuhaajiruuna inay u haajiraan ila alxabasha litakhallusi inay ka fakadaan min badashi qurayshin quraysh qabashadeeda iyo wa nikaaliha ciqaabkeeda oo wayastaqiru- wayastaqiruuna ay ku sugnaadaan fii rixaabihaa waaye dhinaceeda firaaran carari dar- darteed min bani qowmihim ay ka cararayaan xilligaas cazamat qurayshun quraysh waxay go-aansatay markay rag carareen oo xabasho galeen muhaajiriina quraysh waxay go-aansadeen cala isticaadatihim raggii xabashe aadaya najaashi soo celintooda ilaa makata lagu soo cesho waidaa waaye waidaaqatihim dhadhan- dhadhansiintooda alwaana noocyo min alcadaabi raggaa ha la keeno hadhowna ha intaasoo noocoo dadka loo jirdilo ha loo jirdilo markay yimaadaan maka waa la go-aansaday waqad ikhtaarat camru cam- waqad ikhtaarat quraysh waxay dooratay camra bna alcaas lilqiyaami inuu u qumo bi haadihi lmuhimati xilkaas muhimaddaas ninka arrintaas farsamayn kara waxaa la yidhi adigu xabashi aad waa limaa kaana wixii ahaa beynahu camar iyo beyna anajaashiy camar iyo najaashi isku xirnaantii ka dhexaysayo min awaasiri wuddin min awaasiri wuddin kalgacal xiriirkii ah qadiimin horreeyey ninkaani camar nin wafdiyeeye oo dowla meela tagtago oo buucsharay iyo badeeco keeno oo caana buu ahaa adaa waxaa la yidhi madaxda la hadli karaa ninkaas najaashin is yaqaana dowladda haysta xabashida adaa hawshaa muhiimaddan u qumaya waaya wazawadat way sahay siisay quraysh hu camar bimaa shay kaana u ahaa yu'iruhu ya yu'iruhu najaashiy waaye najaashi ninka la yidhaahdo wuxuu danaynayay ama dooranayay bimaa shay kaana ahaa yu'iru mid doorta hu maagaba an najaashiy waxyaalaha najaashi madaxda waxyaalaha ay dandaneeyaan baa jira marka waxyaalaha ninkaa madaxda u danaynayo baa loo sii dhiibay isagu wuxuu danaynayay najaashi iyo waba- iyo wabadaariqatuhu wadaada diineedyadiisa baarlamaanka u ahaa oo min alhadaayaa hadaaya hadiyooyin ah madaxdu waxyaalahay jeceljecelyihin in loo dhiibo haddii la doono gaawo caanaa baa loo dhiibaya haddii la doono ul mutababaab inta loo dhibo waxa la yidhaha mataqaanaa meesha ka soo jeedo haddii la doono waxaa loo dhiibayaa een, ma garanaysaa falag yara ama een, masalle caw ka samaysan waxyaalaha maaragtay loo dhiidhiibaa jira dadka culimada ah waxaa laga yaaba inay u dhiibaan kutub iyo shay maaragtay ee kitaab intaasoo boqoloo sano qornaa iyo mid farguriya iyo wax la mid a adigu eh, ninkaas wuxuu danaynayey isaga iyo badaariqadiisa baa ninkan lala dira falamaa wafada marka u wafdiyey cala najaashiyi najaashi xayaahu wabayaahu wuu salaamay waay xayaaka allah bay dhahaan wabayaaka waa bay bayaakadaas dad baa muran ka keena badan laakiin bayaaka midda kitaabka maaha maadi ahaan luqada in laysku salaamo weeye marka waxa weeye rafaca maqaamaka hadda baa looga jeedaa waaya maqaamkaada allah een, ha kor yeelo allah ha ku nooleeyo maqaamkaadana has- has- sara- ha sara mariyo waaya sidaa markuu ku yidhi uu salaamay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi camar najaashi ina nafaran koox oo min qowmina qad kafaruu way ka kufriyeen bidiini aabbaa'ihim aabbayaashoo diintoodii wa ajdaadihim awoowayaashoo diintoodii wastaxda- wastaxdathuu lianfusihim naftooda waxay usoo derisiiyeen diinan jadiidan diin cusub waqad arsalatnii qurayshun quraysha ay soo didhay waayahay liisti'daanika adiga oggolaanshahaada waayahay biisticaadatihim nimankaa soo celintooda adiga idin dalabkaada nimankaa in loo soo celiyo ilaa qowmihim liyarudduuhum si qowmkuna ugu celiyaan ilaa diinihim iyaga diintooda hore wayuciiduuhum ay ugu celiyaan ilaa millatihim milladay hayseen fastadca najaashiyu najaashi wuxuu u yeeray oo ka yeeri dalbay nafaran kooxo mina saxaaba kuwii meesha joogay sa'alahum wuu weydiiyey markay u yimaadeen can diinihim diinka ay haystaan alladii diinkaasoo yadiinuuna ay ka diin yeelanayaan wa ilaahihim ilaahoodana wuu weydiiyey alladii allahaasoo bihi isagaba yu'minuuna ay rumeeyeen wa nebiyihim nebigoodana wuu weydiiyey alladii nebigaasoo jaa'ahum ula yimid bihaada diini diinkan fa sumica waxaa fa samica wuu maqlay najaashi min kalaamihim saxaabada hadalkoodii maabuu ka maqlay mala'a qalbihu qalbigiisa ka buuxiyey yaqiinan hubaal iyo wadmi'naanan xasilooni wuxuu isagii kuwa farxay buu ka dhegaysa oo khudbo ah iyo qur-aan wa wacaa waa weeleeyey min caqiidatihim caqiidadoodii najaashi isagiiba arday noqday maa shay buu weeleeyey afcama oo ku cubay fu-aadahu qalbigiisa waay maabuu ka weeleeyey afcama cuma- cubay ama buuxiyey fu-aadahu qalbigiisa tacalluqan ku tacalluqid bihim iyagoo ku tacalluqo oo ku xirnaado iyo wa iimaanan rumayn bidiinihim oo rumeeyo isagii baaba xagga u iishay faabaa waa diiday najaashi an yuslimahum ragga inuu u dhiibo ilaa camar bni alcaas ashadd alibaa'i diidid midda u daran buu yidhi waddankayga qofna lagu dulmin maayo waacaada lahu wuxuu u soo celiyey najaashi lahu camar maa adxafahu wuxuu hadiyad siiyey bihi maagabo min alhadaaya waxa ii dhiibay iisoo dhiibteenna iga hooya aa wixii quraysh iisoo dhiibto adigu aawaday iga qabto afgarad weeye adduunyadu mar haddii qofka loo dhiibo wa howlo dhan baa laga dhammaysanayaa wixiina iga qaata buu yidhi walamaa cazama camru bnu lcaas markuu go-aansaday cala raxiili inuu aado ilaa maka uu keligii yahay ah, nin baa la socday qaala lahu najaashiyu najaashi baa wuxuu yidhi kayfa yaczubu canka seebay kaaga dhuumatay ama kayfa seebou yaczubu canka kaaga fogaatay yaa amru muxamadin nebi maxamed amarkiisu nihun camar seebay kaaga dhuumatay oo kaaga fogaatay yaa camru camarow calaa ma- calaa maa maca maa shay mici acrifu aan garanayo min rajaaxati caqlika caqligaada rajaxnaantiisa iyo wa bucdi nadarika eegmadaada fogaanteeda eegma durugsan qof kale meel dheer wax ka fiiriya tilmaantaasaan kugu aqaanay seebaa nebi maxamed u garan weyday yaa ninkan saxaabadii baa saamaysay khudbadoodii daa leeyahy ninkan nin caqli badan buu ahaayo carbeede quraysheede ninkan muxuu la garan la'yahay nebiga fawallaahi baan ku dhaartaye innahu larasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii weeye nebigu ilaykum idinka loo soo diray khaasatan gaar ahaan wailannaasi dadka loo soo diray kaafatan wadar ahaan faqaala lahu camar baa yidhi a anta adigana najaashi taquulu daalika miyaa ku hadlaysaa ayuha almelik boqor yahow adiga miyaaba saa leh faqaala najaashi wuxuu yidhi ii wallah ha nacam fa adicnii i adeec yaa camar iga yeel waxaan ku idhi wa aamin rumee bimuxamed waa ninkii la yidhi ragga soo qabqabo wamaana rumee jaa-akum bihi oo idinla yimid oo min alxaqi xaqa waa rag nasaaro haysayd oo diintii nebi ciise baqaayaadkeedii oo jahliga iyo diin la-aanta iyo mushrikiintu waxay ku sugnaayeen dad in dhalabay ahayn jalaa jahaalo ah ay ku sugan tahay oo jaahiliye maraya ninkaana waxbuu fahansanaa wadaca camar bnu caas waa sagootiyey nabadayba yidhi alxabashata xabashay gacantuu u taagay waa iskaga dhaqaaqay wamadaa calaa weji wejigiisa u socday laa yadri maa yafcal isagoo aan garanayn wuxuu sameeyo raggii loo soo diray mahayo boqorkii dhammaan baa hadalkan leh faqad akhadat kalimaatu najaashiyi najaashi kalimaadkiisa way qabteen waayahay tahuzu iyadoo ruuxaysa fu-aadahu qalbigiisa hazaa ruuxitaan wadalla xadiiduhu xadiidkiisana wuxuu ahaaday can muxamedin uu ka sheekeeyey najaashiw iyo wamaa jaa-a bihi wuxuu la yimid oo min alxaqi ah yadfacuhu mid ku riixaya ilaa liqaa'ihi la kulankiisa dafcan dirqin iyo riixid laakinahu lam yugtab looma qorin lahu camar daalika arrinkaas ilaa fi sanati athaaminati sanadkii sideedaad oo lilhijra nebigoo laba sano kaliya markaas sii noolaanaya waagaa lala hadlayana wad fiiri waa maka weli lagama imaan saxaabadan xabashiday tageen qabla alhijra madiine la aado kahor waxa weeyaan xilli dheer oo tiro badan boo isagoo xogtaa la siiyey iyo hadalladaas uusan waxa weeye islaamin ayb ilaa fi sanati ahaaminati lilhijra xaydu meeloo sharax allahu ilaahay u waasac yeelay sadrahu laabtiisa camar ninkii la dhihi jiray lidiini ljadiidi diinkii cusbaa wamadaa waa tegey isagu yaxudu lkhudaa tilaabada isagoo boobaya naxwa almadiinati almunawara madiinat lmunawara xaggeeda liliqaa'i rasuuli اlkariimi rasuulkii kariimka alle kulankiisa sala allahu calayh wasalam iyo wa cilaani islaamihi islaamnimadiisa inuu daahiriyo ninkan beyna yadayhi nebiga hortiisa wa fii ma huwa fii bacdi dariiqihi isagoo waddada sii haya iltaqaa wuxuu la kulmay bikhaalid ibni اlwaliid wa cuhmaan ibni dalxa walxaalumaa labadaana yamdiyaan u socdaan ilaa xayu meel yamdi isba u socdo waa la kala gabanayaa ninba gaarkiisa usoo dusay ninkaasa go-aan buu qaata labadaana wada socda isna waa gaar madiina loo socdaa wayaqsidaani iyagoo u qastaya labadan maa yaqsidu ninkaanba isba wuxuu u qastaya fandama waxaa ku biiray ilayhimaa fandama waa ku biiray camar ilayhimaa labadaa nin wamadaa macahumaa macoodow socday falamaa qadimuu cala nabiy nabiga hadday u galeen salawaat ullaahi wasalaamu calayh baayacahu kullun mid kastaa waa la mubaayacooday oo min khaalid ibni lwaliid iyo wa cuhmaan ibni dalxa gacantay firiyeen nabigay salaameen mubaayacay la galeen mubaayaca jidhay ilaa qofku meesha tago oo gacanta la ysqaado mubaayaco la kala qaato ma xirna labadaa horey ka sameeye camarna uma basada rasuulu nebigu waa firiyey nebiga alkariimu wanaagsanaa sala allahu caleyh wasalam yadahu gacantiisa licamri labadan hadday gacan qaadeen nebiguna camar buu usoo fidiyey faqabada camrun camar waa laabtay yadahu gacantiisii cani nebiy buu ka laabtay mase ma gacan qaadin dib buu u celiyey nebigiibuu gacanta ka laabtay sal alla alay slm faqaala lahu rasuulu baa yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa laka yaa camru war camar war maxaa kugu dhacay faqaala wuxuu yidhi ubaayicuka waxaan anu kugula mubaayiconayaa shardi calaa an yuqfara lii in la ii dhaafo maa taqadama min dembi dembigayga wixii hormaray hala ii dhaaf faqaala nebiyu baa yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina alislaama iyo walhijrata islaamnimada iyo hijrada la hijrooday yajubbaani iyagaa goynaya oo duminaya yaa oo tirtiraya maa qablahumaa wixii ka horreeyey war gacanta iska keen haddaadan shardisan xataa qof gaalnimo ka yimid wax allaal wixii ka horreeyey islaamnimadaasaa meesha ka saarays gaalnimadii iyo beladii o dhan iyo dembi fabaayacahu cinda dalika markaasuu gacanta soo fidiy oo la mubaayacood laakina haadihi alxaadidata dhacdadan tarakat afaraha raadkeedii waxay kaga tagtay fii nafsi camar bni alcaas fa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda wallaahi maa mala'tu caynaya labadayda indhood inaanan ka buuxin min arasuuli nabiga calayhi salaatu wasalaam walaa tamallaytu waaya ma raaxaysan min annadari eegid ilaa wejhi nebiga wejigiisa aan eego xataa laxiqa birabbihi khushuuc iyo hoos fiirin iyo maaragtay aadaab baa inta ka badatay nebigii baa indhaha ka buuxin waayey buu yidhi ilaa nebigu ka dhintay waqad nadara rasuulu nebigu waa eegay ilaa camar ibni alcaas ninkii la dhihi jiray binuuri nubuwati nubuwada nuurkeedu ku eegay calayhi salaatu salaam nebigu wa carafa nebigu wuxuu gartay maa yatamatacu bihi waxa uu macnaa haysto wuxuu ku raaxaysanayo oo min daaqaatin awoodo ah fadatin keliyoobay waxa weeye dadnimada iyo kartida iyo awoodaha ilaahay ninkaa geshay buu nebigu ku arkay faamarahu nebigu wuxuu madax uga dhigay calaa jeyshi lmuslimiina muslimiinta ciidankoodii fii kaswati daati salaasil kaswadii la dhihi jiray daati salaasil cala raqmi iyadoo lala qabo miman waa kaana dadka ahaaday filjeyshi ciidanka oo min almuhaajiriin iyo walansaari iyo waa asxaabi saabiqati horeynta kuwii waa asxaabtaha ilal islaam u hormaray isagoo hadduu soo islaamaye dadkii tirada badnaad ee muhaajiriin iyo ansaar iyo dadka islaamnimada u horeeyey baa ciidanka ka mid a saasoo ay tahay ina ninka hadda yimi dhow baa loo dhiibay hogaankii ciidamada waay walama staahara allahu ilaahay markuu la keliyoobay binabiyihi nebigiisii sala allahu calay waslm nebigii ou dhintay wa aalat ilkhilaafatu madaxnimadiina uu iilatay iyo khaliifnimadii ila asidiiqi abubakar sidiiq ridwaanullaahi calayhi abalaa camar bnulcaas wuxuu muujiyey fii xuruubi riddati ridoobidda ilaa markiisay abubakar dad badanaa ridoobay ridoobidda dagaaladeedii camar wuxuu muujiyey acdama albalaa'i wacdaradkan ugu weynan ka badan wabaadara alfitnata fitnadii ayuu degdegay bixasmin oo yudakiru waa yudakaru maya go-aan lagu xusuusto bixasmi sidiiqi radia allaahu canhuma faqad nasala camru bnu lcaas wuxuu degay bibani caamirin reer bani caamir buu u tegey faidaa bizaciimihim waaba iyagoo hogaamiyahooda quratu bnu lhubayra ahaa yahimu waa isagoo u qasdaya biriddati in lala ridoobo hogaamiyihii dhammaa waxaa la dhihi jiray qura bin hubayra reer bani caamir baa loo yimi bani caamir mise waxayba meesha faraha foodooda ugu taagan yihiin in laga baxo islaamnimada oo la ridoobo wayaquulu lahu ninkaas wuxuu leeyahay ninka hogaamiyaha u ah oo camar ah ee waxa leeyahay qura bin hubayre ah yaa camaru camaru buu yidhi ina alcaraba carab laa tadiibu lahum ma diib noqonaysa nafsan min jihati naf bihaadihi alitaawati waaye laaluushkan allatii laaluushkaanoo faradtumuuhaa aada dul saadheen cala annaasi dadka yacnii bihaa laaluushka wuxuu uga jeeda azakaata carabi diyaar uma aha inay zaka bixiso waxaa weeye laaluush baad xoolahan aad ku sheegaysaan diyaar uma aha carab inay dhiibto fain acfaytumuuhaa carab haddaa ka cafidaan min daalika arrinkaas samicad lakum carabi waa idin maqlaysaayo wa adaacat waa idin adeecin haddaa ka daysaan wain abaytum haddaad diidaan falaa tajtamicu calaykum carabi ma kulmayso calaykum dushiinna bacda alyowmi maanta ka bacdi cid idiin soo shiraysa iyo cid idin raacaysa ma jiraan fasaaxa camar baa qayliyey bizaciimi bani caamirin reer bani caamir hogaamiyahoodu buu ku qayliyey wa qaala wuxuu yidhi camar wayxaka waaye marmar baa macnaha lguu waxaa looga jeedaa naxariistaaday ahayd taraxun baa looga jeedi jir marmar baa habaar looga jeeda inkaar kugu dhacday looga jeeda oo kale waaye oo sida weynlaka oo kale labada kelimo laysku isticmaalayo waryaaba yidhaah kafarta ma kufrida yaa quratu wahal tukhawifunaa ma waxaad hadda noogu cabsigelinaysaa biriddati alcarabi carab ridoobideeda fawallaahi la uudi'anna ku dul joojiyeen calayka adiga dushaada alkhayla fardaan kugu soo weeraraya fii khibaa'i ummika hooyadaa bangaladeeda xataa buushka u dhisan meel kasta aad joogta yaa haddaa geshi ciidamaan kugu dalbanaya haddaad waxaas ka bixin walamaa labbaa markay ajiibeen walamaa labbaa markuu ajiibay dheh asidiiqu abubakar sidiiq nidaa rabbihi rabbigiis nidihiis soo dhimo kaalay wakhtigii markuu ku dhammaaday gambaleelku ku yeeray abubakar oo wa aslama zimaama hogaankana uu u dhiibay ilaa yadil faaruuq ilaa waxa weye ninkii xilka hayaaye qof waa u dhiibi karaa hebel waaye faaruuq gacantiis waa sayd cumar khayriyadin ah gacantan u khayr badan taasoo tulqaa ilayhaa loo dhiibo al asimatu hogaamada alleelaa gacan fiican bay ahayde markuu u dhiibay istacaana alfaaruuqu faaruuq wuxuu kaalmaystay biquduraati camar bni alcaas camar binu caas karaan waa kartidiis waa karaanyaalkiis awoodihiis iyo khibraatihi khibrooyinkiis wawadacahaa wuxuu dejiyey khibradaas fii khidmati alislaami iyo walmuslimiin kaa waxa weeyaan xilligii nebigu joogay oo la soo shaqeeyey xilligii abubakar sidiiq sidoo kale xilligii cumarna waatana fafataxa allaahu ilaahay baa u furay calaa yadayhi camar labadiisa gacnood sawaaxila falasdiin falasdiin iyo macnaha xeebaheedoo dhan iyo dhinacyadeedoo dhan beladan bacda beladin magaalaba magaalo dabadeed buu la wareegay meesha weligeed baa waxaa ka taagnaa dagaal waayo hor iyo gadaal waxa weeyaan markii dib loo raaco howlo badan bay soo marh ardu falastiin iyo baytulmaqdis oo qur-aankii baaba kuu tilmaamaya wahazama wuxuu jebiyey saxaabigani juyuusha ruumi reer ruum ciidamadoodii jeyshan bacda jeyshan ciidanba ciidanka bacdi uma اtajaha wuxuu wejiga saaray u jihays ilaa xisaari bayt اlmaqdis bayt اlmaqdis inuu go-doomiyo gaaladas ilaa uu ka sifaynayo qudus waqad shadada camrun camr wuxuu adkeeyey alxisaara cunaqabataynta calaa uula اlqiblatayni labadii qiblo islaamka tii horeysay oo bayt اlmaqdis wa haalith اlxaramayni اsharifayni labada xaramoo sharifeynka ah meeshii saddexda ku ahayd xataa zaraca ilaa ku abuuray alyasa qus fii nafsi ardabuun ninkii ardabuun la dhihi jiray hogaamiyihii gaalada naftiisii quus buu ku abuuray qaa'idi jeyshi ruumi reer ruum hogaamiyahooda iyo ciidankooda hogaamiyahooda ahaa wa xamalahu wuxuu ku khasbay cala takhali inuu khaali yeeloo ka baxo can ilmadiinati almuqadasa magaaladan la dahiray adiga ciidamadaada gaaladaa ka baxa buu yidhi iyo walliwa liwaadi inay magan galaan bilfiraari carar fastaslamat ilqudsu qudus wixii isku dhiibtay lilmuslimiina gacantii muslimiinta soo gasha ilaahay haddana ha ku soo celiya cinda dalika bou raqiba wuxuu jeclays raqiba bidriiqwahaa dhe faacilga dhig raqiba bidriiqwahaa beeshaa qudus wadaadiineedkeedii koodii u weynaa xagga diinta kirishtanka wuxuu jeclays sida baadiri u shareeyoo kale an yatima tasliimu waxa weeye dhiibiddu inay taam noqoto bixuduuri اlkhaliifati khaliifiyi inuu yimaado nafsihi laftiisa cumar in loo cidiro meeluu joogo lagu wareejiyo ayuu jeclays fakataba camar bin caas ayaa qoraal qoray lilfaaruuq buu u qoray ridwaanullaahi calayh yastadciihi isagoo wicid dalbaya listislaami beyt اlmaqdis kaalin la wareeg beyt اlmaqdis cumarow kaalay imow faxadara waa soo xaadiray waa waaqaca wuxuu saxiixay waiiqat alislaami islaamka dukumitigiisa khaliifaha waiiqa waa maxay dukumiitigii loogu talagalay meesha wareejinta iyo nidaamka sayid cumar baa u yimid isagaana markaa wareejiyey wey waiiqa waa warqadaha la qoroo la saxiixo ayb waalat ilqudsu qudsi waxay u iilatay oo soo gashay gacantooda ilى اlmuslimiin fi sanaةi اlkhaamisata cashrata sanadkii شhan iyo toban lilhijra waa intee ka dambaysa waaya maanta kun iyo afar boqol iyo afartan iyo afar afartan ha iyo afar waaya calىa yaday camar bn اlcaas camar binu caas waa hogaamintiisa iyo gacaniisa radia allaahu canhu wa kaana alfaaruuqu faaruuq wuxuu ahaa idaa dukira haddii la sheego amaamahu hortiisa waa xisaaru beyt اlmaqdis beyt اlmaqdis godoomintiisa iyo cunaqabataynta haddii cumar laga ag sheego iyo wamaa abdaa bihi wuxuu muujiyey fiihi dhexdiisa camar bnu اlcaas oo min baraacatin ah karti yaquulu sayd cumar wuxuu dhihi jiray laqad ramaynaa waxaanu ka horgeynoo ku gannay ardabuuna ruun reer ruun ardabuunkoodii hogaamiyahoodii waxaan ka horgeynay oo ku gannay biardabuuni alcarabi carab hogaamiyaheedii alla ilaah nin baan u helnay qaacidkii dhammaan reer ruun romaniinta yaa waxaan u helnay lowlaa na haysan camar ibn alcaas ardabuunkanaga ardabuunkoodii kaasaan u helnay kaasaana ka takhallusi doona oo ka takhallusay uma tawajaha camar bnu lcaas camar binu caas waa jihays waamada uma tawaja waa u taaj xiray camar bnu lcaas intisaaraatihi waxaa weeyaan guulihiisii iyo gargaaradii ilaahay siiyey alkubraa weynaa wuxuu taajka uga dhigay midda u saraysaoo inta guulood uu soo hoyey madaxa loo saarayo waxa ka dhigay bifatxi misra masr meesha la yidhaahdo furashadeeda idkhuluu misr waay wadama haadihi durati اlhamiinati waay bifatxi masra iyo wadami haadihi durati اthamiina jowhartan qaaliga ah dumideeda ilaa ciqdi اlislaami islaamka ciqdigiisa loo soo dumo waa masr inay muslimnimada qaadato oo lagu soo daro wabidaalika buu fataxa furtay amaama juyuushi اlmuslimiina muslimiinta ciidamadooda hortooda abwaaba ifriiqiyata ifriiqiya yaa albaabadeedii ayuu sidaa ku furtay meesha laga galo waxa weeye afrikada wey maxay ka dhigan tahay dee masr waa dowlad carabeed waana dowlad afrikaana khalaas ifriiqiyata abwaaba ifriiqiya waaye dee dalal dhanoo waxaa jira carabtiina ka mid ah ifriqiyana ah saasay badan waa jiraan ayb iyo wuxuu kaloo macnaha albaabada wuxuu kaloo albaabadeeda furtay wa bilaadi اlmaqrib maqrib magaalooyinkeeda iyo morocco uma isbaniya isbaniya sbain meesha hadda loo baxsho waay bacda dalika intaa ka bacdi waqad tama lahum waa u taam noqday haadaa kaas kulluhu dhammaantiis fii naxwi nisfi qarnin qarni barkiis oo min azamaani waxaasoo adduun ah ka koona ka koona qaarado ah waxa nisfu qarni meelahaasoo kale ah baa lagu xoreeyey walaysat haadihi tani ma ahan hiya iyadu kullu mazaaya camar bn alcaas camar binu caas masaayaadkiisii khawaaisiisii khawaastiis radia allaahu canhu wainamaa kaana camru wuxuu ahaa axada duhaati alcarabi carab nimanka la yidhaahdo raggooda kaartaysayaasha yaa qofkan waxaa la yidhahdaa kaartada badan waay almacduudiina ee macnaha farakutiriska ahaa wa waaxidan mid buu ahaa camar oo min cabaaqiratihim cabqariyiintoodii ka mid ah waay alafdaadi keliyoobay annaadiriina ee naadirka ah walacalla waxaa laga yaabaa min adrafi suwari dahaa'ihi kaartadiisa suurooyinkeeda midda ugu dariifsan midda ugu macaan ugu yaabka badan yaa maa inay ahaataa laga yaabaa salakahu uu qaaday fii fatxi misra masar furashadeeda faqad dalla wuxuu ahaa yuqrii kii ku booriya alfaaruuqa sayd cumar buu ku boorin jiray ridwaanullaahi calayh bifatxiha masar furashadeeda xataa adina lahu ilaa cumarna ogolaado idnay inuu meesha aan qabto ii ogolow laata ninkaa taliyaha qaa'idkaa meesha u doon iskama weerar karo cumar buu ku boorin jiray meeshaasaa inoo dhiman waa lagama maarmaan meeshaa waa qaban karaynaa markii dambe sayd cumarna waa ogolaaday qaba buu yidhi wacaqada lahu sayd cumar wuxuu u guntay ninkan calaa arbacati aalaafin afar kun oo min jundi lmuslimiina muslimiinta ciidamadoodii ah famadaa camar waa la tegay bijundii ciidankiisa laa yalwiis xaaluusan ku laabanayn calaa shayin shayna uusan ku qalloocanayn ku leexanayn laakinahu lam yadi ma tegin calaa raxiilihi geedigiisaas ilaa qaliilun wax yar mooyaane wax yar markuu sii maqan yahay xataa dakhala cuhmaan binu cafaan ilaa u soo galay calaa cumar wax yar ciidanka markuu dhaqaaqay oo goostay oo hogaanka loo dhuftay sayd cuhmaan baa sayd cumar u yimi wa qaala lahu sayd cuhmaan wuxuu ku yidhi cumar yaa amiira almu'miniin ina camra ninkan camara lamiqdaamun waa soomajeesti jariiun wadno adag aan baqin kun waddo ugama leexdo waa jari weeye wa ina fiihi waxaa kaloo aan ku dareensanay dhexdiisa xubban jacayl lilimaara dowladnimana nin raba weeyo inuu hogaanka hayo ee danaynaya fa akhshaa waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu ahaado qad kharaja ilaa misra masar mid u baxay fii kayri cuddatin cuddo la-aan agab la-aan iyo walaa cadadin tira la-aan ciidan iyo qalab ku filan la-aantii inuu masar aadaan ka baqaya oo fa yucarida oo u bandhigo almuslimiina muslimiinta lilhalakati halaagsi ninkaa waxaan ka baqaya inuu muslimiinta gooyo isaguna nin naxaya maaho dhahaya xoogaabaa maanta layna durkiye aan maaragtay meesha iskaga baxno hay fanadima alfaaruuq sayid cumar waaba qoomoodo calaa idnihi ogolaanshihiisii licamar hadda u ogolaaday bifatxi misr orad masar soo furadii markii taariikhdan laga siiyey wuu qoomamooday sayid cumar wa bacaa khalfahu wuxuu ka daba diray rasuulan ergey kaasoo yaxmilu ilayhi camar u wada kitaaban warqad kitaabku maaha ka kitaabka caadiga ah waa qoraal oo minhu cumar ka socda bi haada shaan arrinkaana ku saabsan warqad baa la qoray ka daba orod baa layidhi adraka rasuulu ninkii la diray weeye ninkii la diray waa gaaray jeyshal muslimiina muslimiinta ciidankoodii fii rafax rafax hadda soo aada uma maqashaan idaacadahay waa filistiin magaalo ku taalla waaye rafax buu ku gaaray oo min ardi falastiin falamaa calima camrun camar markuu ogaaday biquduumi rasuuli ergey inuu soo galay min cindi alfaaruq ka socda ninkan waa kaartayste dahaa waxaa la yidhahdaa ninka makrinta badan oo dhagarta badan oo maskaxda badan oo kaartadejinta badan oo khidadka badan baa ereyga loo isticmaalaa dahaa bidahaai markuu ninkaani yimid sayd cumar soo diray oo rafax la marayo oo aan weli masar la gaarin uuna ogaaday camar wa annahu ninku yaxmilu ilayhi inuu isaga u wado kitaaban warqad oo minhu ka socoto cumar taaja tawa tawajasa waaya wuxuu qarshi sayd ninka la yidhaahdo camar khiifatan cabsi buu dareemay min alkitaabi qoraalka aladi kaasuu macahu ninkaan la socdo fa awjasa fii nafsihi khiifatan mu soo maha macnaha cabsi buu isku qariyey dareen baa galay wey warqadan maxaa ku qoran amaa lagu dhahaa noqo cabsibu baa gashay famaa zaala kama zuulin yatashaaqalu inuu iska mashquulinayo can istiqbaalihi ninkii warqadda waday qaabilidiisa waaye kama qaban ma qaabilin ilaa warqadda ninkaas iska tuuri maye waa in laga qabto waaye wa yuqidu sayra kama zuulin socodka inuu dedejinayo socodku aad ciidanku intaa waa soconaya ninkiina waa la socdaa warqad baan waday uu leeyahay ciidankii baa socodka loo dedejinaya socdo socdo socdo socdo xataa balaqa uu gaaray camar qaryatan tuulo oo min cariishi misra waa magaalada carish carish waa caruusha maaha midaan kaleo qoladan kale caasimaddu ah carish baa la yidhaha masar bay ku tahay halkaa markii la gaarayo xuduudkii masar la galay cinda daalika buu istaqbalahu qaabila ninkii warqadda waday wa akhadal kitaaba warqaddii buu ka qaaday alladii kitaabkaasoo jaaa fiihi uu la yimid jaaa bihi uu la yimid wa faadahu waana furay keen warqadda bugshada ka dilaacay faidaa fiihi waxaa ku taal in adrakaka kitaabii qoraalkaygu hadduu ku soo gaaro haadaa kana qabla an tadkhula adoo aan weli gelin arda misra dhulka masar adoo aan weli gelin haddii dhambaalkaani ku yimaado farjic ilaa mowdicika bartaa dagaalka ka qaaday kaso farjic noqo ilaa mowdicika soo laabo ciidanka soo celi ninkaan waa nin kaarto badan warqadda markuu ka shakiyey lama furin wax la dhihi doono ma ogee ciidanka socda buu lahaa masar markii xuduudkeeda la galay buu yarkeen warqadda haddaadan masar aba aan gelin dhulkeeda warqaddaasi kuu timaado soo noqo ciidankana soo celi waay maxaa ku qornaan kara meelaan tala laga qaban karin buu rabaa inuu gaaro cadowgu loo dhowaado wain kunta haddaad tahay dakhalta ardaha dhulkii masar mid galayna famdi soco soco liwajhika hortaada u soco gal dagaalka fadacaa bil markuu intaa ku arkay dee hadda amar baba haysaa sii soco ah lilmuslimiin bilmuslimiina buu u yeeray wa qara'a calayhim wuxuu ku akhriyay kitaabalfaaruuq warqadaa noo timid buu yidhi maanta soo soo shira haddaad dhulka masar gaadheen horay u socda haddaydnaan gaarinna ii soo celi ciidanka haddii markii hore la akrin lahaayo rafax la marayay dhulkii masar lama gaarin ciidanko dhan in la celiya noqon lahay haddaba wuu kaga bishaaraynayaa waa layna la socdaa weye khaliifku idan buuxaan haysanaa hore u socdaa layna yiri waa soomajeesa waxaas ciidan celi iyo dagaalka jooji iyo waxaasuu ka cararaya wa qaala wuxuu yidhi waryaaya ciidanka alasum weydnaah in taclamuuna kuwa og annanaa anagu fii ardi misra inaan joogno horta ma la socotaan meeshaan marayna faqaaluu waxay dhaheen balaa inaanan joogin iska dhaaf waa joognaa meeshu waa masar faqaala wuxuu yidhi fal namdi haddaba aan soconno calaa barakati illaahi ilaahay barakadiisa iyo wa towfiiqihi waafajintiisa waay wa kaana waxaa dhacay waxaa ahaaday bimacnaa kaana ee waqaca waxaa dhacday an fataxa allahu ilaahay u furay calaa yadihi labadiisa gacnood misr masar ninka xoreeyey waa kana wa min daraa'ifi dakaa'ihi kaartadiisa iyo maskaxdiisa iyo taatikadiisa teeda la yaab kale waxaa ka mid a dakaa'ihi maskaxdiisa iyo wadahaa'ihi kaartadiisa aydani annahu xiina kaana markuu ahaa yuxaashiru axadda xusuuni misra masar difaacyadeedii mid ka mid ah yaa markuu go-doomiyey difaacyadii almumanacati la manciyey difaac looga jiro ciidan badan ku hareeraysan yahi bacatha wuxuu soo diray bidriiqu ruumi reer ruum wadaadkoodii yadlubu isagoo dalbanaya min qaa'idi jeyshilmuslimiina muslimiinta ciidankooda hogaamiyaheeda isagoo ka dalbanaya an yabcatha inuu soo diro hogaamiyaha muslimiintu ilayhi wadaaddiineedkaas birajuli nin oo min cindihi ka socda hogaamiyaha muslimiinta liyunaadirahu soo ula doodo ula murmo wayufaawidahu ula hadlo meeshii masar meel oo difaac adag ka xihan yahay oo qalcad ah baa laysku hayaa marka ninka bidriiqa waa wada diineed wuxuu soo diray fariin wuxuu yidhi ninka hogaamiyaha muslimiinta ohow nin ii soo dir masaa'il baan kala hadlayaa kala doodayaa kala munaadaroonaya aanu kala xiwaar kala gelaya layskuma imaan kara meesha marka hogaamiyu adigu noo imo maaha hogaamiya nin madax meel cidlaa looma diro ee adiga nin noo soo dir kaa socda fanadaba bacdulmuslimiina muslimiinta qaarkood baa degdegay nadaba waa ugu yeereen bacdulmuslimiina anfusahum naftooda lidaalika arrinkaas rag baa yidhi aniga iga dhig iyo aniga iga dhig iyo anaa aadaya laakina camran camar qaale wuxuu yidhi innii anigu saakuunu waxaan ahaanayaa rasuula qowmi qoomkayga kay direen ilayhi ninka anaa aadaya waa soo majeesti waa geesi anigaa ninka u tegay noqonaya laakiin ma wuxuu dhahaya anigu hogaamiyihii baan ahay ciidanka muslimiinta ma dhahayo ninkii lasoo diray buu iska dhigay isaga in lasoo diray laysma weji yaqaan anaa u tegaya buu ciidanka ku yidhi dee ciidanka ninkaa markuu u tago cid ka ka daba hadlaysa oo ka daba diraysa war iyo telefoon ma jidha moogta ninka soo baxay waa kaasi basaas iyo munaafiq iyo balaayo meesha ma joogto markaasuu wuxuu sameeyey anaa aadaya buu yidhi uma madaa wuu aaday ilal bidriiqi wadaadkii wa dakala caleyhi waa u galay alxisna ninkan waa laga furayaa meeshaan xisniga qalcadda ah buu ugu gala muxuu ugu galayaa calaa annahu isagu mursalun inuu yahay mid laga soo diray min ladun qaa'idilmuslimiina muslimiinta hogaamiyahoodii agtiisa in laga soo diray buu iska dhigayaa ninkii aad sugaysa waa kanaa soo doona been sheegi mayo ninkii aad dalbatay oo tiri nin hogaamiyaha muslimiinta ha soo diro waa kanaa aniga waaye waaye iltaqaa bidriiqu ruumi reer ruum wadaadiinoodkooda wuxuu la kulmay bicamrin camr walxaal huwa isagu laa yacrifusan aqoonay ma garanayo hogaamiyihii dhammaa inuu yahay naftu ka goyn laha hadduu garanayo wadaara waana laga tegay aaggii muslimiinta gudaha la gala wadaara baynahumaa dhexdooda waxaa dhacday xiwaarun dood namma taam noqday waxa weeyaan ama namma daahiriyey can cabqariyati camrin camar cabqariyadiis xariifnimadiis dood muujisay iyo wa xinkatihi bay muujisay khibraddiis iyo tajribadiis wa dakaa'ihi maskaxdiis facazama bidriiqu ruumi reer ruum wadaadkooda wuxuu go-aansaday cala alqadri bihi ninkan inuu ku ballan buriyo oo dilo wuxuu is yidhi ninka hogaamiyaha muslimiinta kuu soo diray waa nin maskax badan lawaa la dooday ma ogta ninkan nin caadiga maaha yuusan gadaal u noqon ha la dilo waa nin askarta muslimiinta ka mid oo wuxuu siri laakiin maskax badan doodii bay kasoo dhex baxda waa laga adkaaday kii doodii waa looga adkaaday wazawadahu wuxuu sahay uga dhigay midka gaalkaah oo wadaadkaah bicadiyatin hadiyad oo saniyatin saraysa jaa-ize iyo abaalmarin haddaa mar noo timid dooddiina aan galnay waa inoo dhammaatay abaalmarintaan qabso wa amara wuxuu amray ninkan wadaadkaa xuraasa alxisni xisnigan iyo qalcadda kuwa ilaalinaya bian yaqtuluuhu inay dilaan qabla muqaadaratihi intuusan dhaafin alkhandaqa khandaqa tarajayga la jeexay marka alaabtii loo dhiibana innaga noo soo noqonaysaa wax si fiican u anbabixiyaan iska dhigaynaa faraqyadaan u buuxinaynaa marka meeshaas xisnigaadoo tarajeyga laga jeexay markuu marayo intuusan dhaafin dila alaabtan inoo soo cesho ninkaani nin caadiya maha maskaxdan ku arkay hadduu ula noqdo hogaamiyihii muslimiinta iyo ciidamadii kan caadi maaha buu yidhaha ninkan hala dilo hadde ma muujinaya hoos buu ula hadlay laakina camran camar isna waa kaartaysti ra'aa wuxuu arkay fii cuyuuni lxuraasi nimankii waardiyaha indhahooda indhaha wax laga akhrisaa maabuu ka arkay afaara kiciyey riibatow shakigiisa dareen baa galay indhahooda indhahaa laga wada hadlayaa indhahooda wuxuu ka dareemay wax shaki ku dhaliyey facaadda waa soo noqday adaraajahu raadkiisa uu ku soo noqday raadkee raadka xagga muslimiinta maaha ninka haddeer siiyey hadiyadda qolkii uu ka baxay gurigii meeshii buu dib ugu soo noqday indhihii markuu arkay nimankan waardiyaha ah raadkiisibuu kusoo noqday wadaadkiibuu kusoo noqday haye wa qaala wuxuu ku yidhi lilbidriiqi wadaadkii wadaaddiineedki wuxuu ku yidhi ina alhibata hadiyadda iyo hibada allatii taasoo wahabtaniihaa maanta aada isiisay ayuha sayi- ayuha sayidu mudane laa takfii kuma filna abnaa'a cammi adeerkay wiilashow dhalay jamiican dhammaan rag badan baan nahay waxaani naguma filna fahal laa adinta lii maad ii ogolaatid bian aatiyaka inaan kuula imaado bicashratin toban oo minhum ka mida ilma adeertay liyanaaluu inay gaaraan min kariimi cadaa'ika siismadaada wanaaggeeda iyo deeqsinimadaada maa nilto amba waxaan helay say waxaan qaatoo kale u qaataan toban nin inaan kuu keeno ii ogolow oo ilma adeertay ah fasura bidriiqu bidriiqi waa la farax geliyey bidaalika arrinkaa nin meeshaa ka diri lahayd tobanaa helaysaaba isiri wamannaa wuxuu rajeeyey wamannaa wuxuu rajo geliyey nafsahu naftiisa wuxuu ku rajo geliyey biqatli casharatin toban diliddeed oo minhum ka mid ah bedelan waayahay iyadoo ka bedela min waaxidin hal nin toban toban dil intaa nin dili lahayd camarna waa fahmay wuxuu yiri nimankan kaarto kale aa kaga bixi ka dhima jidhe waxaa dhala rag baan idin keenayaa xoolahan waa ku farxnay xoolaha dee raggan ah ha layla sii inuu meesha ku dhaafuu rabaa la yiri raggii la kaala ila isaga markaa la dili maayo waay fa ashaara waa ishaaray ninkii wadaadka ahaa ilaa xuraasil xisni xisniga kuu waardiyeynayey bian yukhalluu sabiilahu waddadiisa inay u khaali yeelaan waryaa iska daaye hawshii amar hore amarkii hore waa laga noqo qoraalka laa- waxaa ka soo dhexbaxay amar labaad baa ka daba soo dababaxay wa kutibat licamr bn caas camr bn caas waxaa ilaahay u qoray oo loo qoray annijaatu badbaado toban ninaa laga sugayaa walamaa futixat misru haggiibu dagaal ka soo qaaday marka masr waa la furtay isagaa furtay masr markii la furay la furtay oo watama istislaamuhaa isdhiibideedu taam noqotay lilmuslimiin ay isku dhiibtay iltaqaa waa la kulmay bidriqu ruumi reer ruum ninkoodii wadaadkaa bicamr bni caas camr bni caasoo waddankii qabsaday baa iyo waxaa kulmay wadaadkii faqaala lahu wuxuu yidhi fii dahshatin buu wuxuu ku yidhi si wareer ah oo maskaxdu tagtay yaa ahaadaa ant ma adigii baa waay ahaadaa ant kani ma adigii baa waraa ma adigii baa faqaala nacam calaa maa kaana maca maa kaanana lala qabo wixii ahaado min qadrika ballanburintaada isagu wuxuu anigaa meesha waxaa hogaamiyihii waa aniga waaye waxaa ballanburintaadin waa garanaya inaad dishid inaad damcday wa kaana camru bnu caas wuxuu ahaa ilaa daalika arrinkaas intaa fi- lagu soo sheegay min axsani nnaasi dadka kuwa ugu wanaaga badan bayaanan caddaynta qof hadla dadka aada u faseexada badan wa afsaxihim kuwa ugu faseexada badan lisaanan carabka xataa ina alfaaruuqa sayd cumar ridwaanullaahi caley kaana wuxuu ahaa yaraa kii arka fii fasaaxati fasaaxada camar aayatan aayad oo calaa qudratillaahi yaa wuxuu u arki jiray fasaaxada camar aayad oo calaa qudratillaahi ilaahay karidiisa subxaana iyo awooddiisa alla ninkaas sida laga dhiga sida cumar waa la yaabti xataa xataa waxaa dhacaysay fa kaana wuxuu ahaa sayd cumar idaa ra'aa rajulan nin markuu arko yatalajlaj ga'galeh nin hadalku qabqabsanayo maantao dhan eraya ku meeraysanayo oo aan wax badan laga fahmayn markuu arko sayid cumar qaale wuxuu dhihi jiray aamantu billaah ilaah baan rumeey ina khaaliqa haadaa ninkan ga'gaale kan allaha abuuray wa khaaliqa camar bn alcaas camar bnu caas allaha abuuray waaxidun waa hal rabbi ilaahay awoodiisu badan camarna waa abuuray kanna waa abuuray ga'gaale aan waxba garanay ninna waxaa weeye dadkao dhan meel buu ku duwaya hal mar hadduu istaago ama hadlo wamin baliiqi kalaami camar bn caas camar binu caas hadalkiisa kiisa xeesa dheer waxaa ka mid ah yaa qowluhu codkiisii oo rahdiisa oo yidhi alrijaalu ragu alaaatun waa saddex rag waa saddex rajulun taamun nin dhammaystiran nin dhammays ah wa nisfu rajulin nin berki nin ah walaa shaya midaan waxba ahayn ama rajulu taamu ninka taamka fa huwa aladii waa midka kamula diinuhu wa caqluhu diinkiisa iyo caqligiisu kaamil noqday diin iyo caqli nin ilaahay siiyey faidaa araada ninkaasi markuu damco an yaqdiya amran amar iyo go-aan inuu rido gooyo istashaara ahla ra'yi dadka ahlu ra'yiga abuu la tashanaya falaa yazaalu ka zuuli mayo muwafaqan inuu yahay muwafaqan mid la waafajiyey ilaa waa nin talanahaya dadkana la tashanaya diinna leh markaasuu dhahay mooye anaa meesha ugu masale roon caqlina waa hayaa anaa keligay baa go-aan gaaraya ma dhahay dadkuu la tashanaya kaas waa nin taama waamaa nisfu rajuli ninka barkii ninka ah fa huwa aladii waa midka yukamilu allahu lahu ilaahay u dhammaystiray diinahu wa caqlahu diin iyo caqli iyo maskaxa faidaa araada markuu damca an yaqdiya amran amar inuu go-aamiyo lam yastashir fiihi axadan qofna kala tashan maayo hal qof tala weydiin maayo wa qaala wuxuu dhahayaa ayunnaas dadka kiisee baan atbachu raacayaa waaya oo atruku ra'yi ra'yigayga uga tegayaa lira'yi isaga ra'yigiisa ma qof baan ra'yigayga uga tegayaa anigaaba taladayda hay ku filane fa yusiibu mkaasi mar waa asiibin wa yuqdiu marna waa gafaya ilaa waa nin aan cid la talinaysa jirin laakiin diin iyo caqli leh wa ama aladii ninka laa shaya laa shay midka ah fa huwa kaasi ma weeye laa diina lahu diin ma leh walaa caqla ma leh falaa yazaalu ka zuuli mayo muqdian mudbiran inuu gafayo oo daba jeedinayo wallaahi inii aniga oo camara la astashiiru fi lamri amarka waa kala tashadaa dadka xataa khadami xataa khaadimiintayda ayaan la tashaday kuwa waardiyaha i haya walamaa marida markuu jiraday camar bnu lcaas marada almowti dhimashada jiradeeda wa axasa uuna dareemay bidunuwi اljali ajashi inay soo dhowaatay nin weyn wadki waa yaqaan bay dhahaane oo inuu xaalkiisu dhan u batay qalabathu lcabratu waxaa ka qaalib noqotay ilin iyo ohin waa iska shuma waay qalabathu waxaa ka qaalib noqotay alcabra ayb waa iska ooyey waa saxaabi nebi maxamed la kulmadoo ciidamo loo dhiibayoo daacad ah markaasuu haddii iska cabsanay ah dadkan qalbigoo ingegay maaha wa qaala libnihi wiilkiisu wuxuu ku yidhi kuntu waxaan ahaa calaa halaati xaalaatin saddex xaaladood baan soo maray waay taasoo carabtu nafsii nafteyda aan aqoonsaday fiihaa dhexdeeda saddex taariikhood kow kuntu waxaan ahaa awala shay-in markii u horreysay kaafiran gaal falow midtu haddaan dhiman lahaa xiina idin waagaas la wajabat liya naaru naar baa ii waajibi lahayd falamaa baayac taasi xaal bay ahayd xaaladdii labaad falamaa baayactu rasuula nebi maxamed markaan la mubaayacooday calayhi salaatu wasalaam kuntu waxaan ahaaday ashad annaasi dadka kan ugu daran xayaa-an xishood minhu nebiga xataa inii anigu maa mala'tu kama buuxin caynaya labadayda indhood minhu nebiga qadu weligay indhaha kuma fiijin falow midtu haddaan dhiman lahaa xiina idin waagaan khushuuc sidaa kuwa haddaan dhiman lahay haddaan dhiman lahaana laqaala naasu dadku waxay dhihi lahaayeen hanii-an bogaagsi baa u ahaaday licamrin camar aslama calaa khayrin aslama waa islaamay calaa khayrin wamaata waana dhintay calaa khayrin waaya saasaa dhici lahayd waagaas aan saa ahaa hadday ahaan lahaydna saasaa lay dhihi lahaa ayib xaaladdii saddexaad uma intaa ka bacdi talaabastu waxaan isku dhex labay bacda daalika biashyaa arrimo un baan dhex galay adduun iyo barwaaqo iyo ciidamo iyo hogaamin iyo furashooyin wadamo aan furanayo ayaan dhex galay falaa adri garan maayo calaya in dushayda daalac loo haysto amlii inaan khayr samaystay calaya amli inaan dushayda lay haysto oo dembiile aan ahay amli inay aniga ii ahaatay waxaan shaqo qabtay intaan hogaaminayey arrimaha maamulka in aniga daalac la ii haysto iyo inaan anigu wax leeyahay ma kala garanayo sayid cumarna markuu dhinta waa isagii jiri waxaan jeclaan lahaa wixii intaan soo shaqaynayay kafaaf inay noqoto laa lii walaa calay waxna yaanan ka helin bay dowladnimadii dhammayd oo khaliifkii rasuulka labaad weeye iyo hadday isceshato khayr waxaan sameeyey iyo wixii aan dhib sameeyey alla baan ficnaan laha kuwa maanta adduunka oo dhan inta musalafiyaan oo baabi'iyaan oo laayaan bay wax isleeyihiin misna waxaa samaynaysaan oo dhan waa xasanaad iyo horumar iyo khayr meel wanaagsan baa wax ku wadaan yaa baa laga yaabaa inay isleeyihiin kuwo badan oo ka mid ah ama waaba ku hadlaan qaarkood uma addaara markuu intaa ku hadlay saddexdaa xaalad baan lahaa marka xaaladan saddexaad ii dambeysay garan maayo wax xaalkaygu noqonayo uma addaara waana ooyayaa addaara wajho wejigiisibuu wareejiyey ila aljidaari derbigii qofsaa gogol ku jifo xagga inta ka jeensaday derbigii weji qaabiliyey walxaal huwa yaquulu ou leeyahay camar allaahuma allahyo amartanaa waana amartay facasaynaa waanu caasinay cisyaan baa naga dhacay wanahaytanaa ilaahayo waa naga reebtay xumaha famantahaynaa maanan joogsano maanan reebtoomin waay oo isla soo dhammaatay ayb walaa yasacuna ilaahayo noo waasaan noqon mayo ilaa cafuka adiga cafigaadu mooyaane yaa arxama araaximiin inta tudhaay naxariisataa allah ugu naxariis badano yaa arxama araaximiin farxamna uma wadaca yadahu gacantiisiba wuxuu dejiyey fii mowdici lwulli ayuu dejiyey katiinadda iyo qoofalka meeshiisa min cunuqi luqunta meesha wax laga hogaamiye halkaas buu gacanta saa u dejiyey wa rafaca darafahu aragiisana wuxuu kor yeelay ila samaa'i cirka waqaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow laa qawiyun mid awoodla ma jiro oo fa antasiru aan u qaylsado aan hil weydiiso walaa bari'un ilaahadow ma jiro oo fa actadiru mid bari'a oo aan u cudurdaarto wamaa ana bimustakbirin ilaahayow aniguna ma ahy mid iskibirsiinaya wainamaa mustakfirun wainamaa ana mustakfirun ilaah mid istikfaarsanayaan ah ilaahayow mid istikfaarsanaya ayaan ah fakfir lii ilaahayow ii dhaaf yaa kafaar ilaaha kafaarkaadaw ii dhaaf ikfir lii yaa kafaar yaa kafuur yaa kaafir intaba waa saddex magaco ilaahay leeyahy walam yazal kama zuulin yuradidu haynow celcelinayo kelimooyinkan xataa faadad ruuxu ruuxdiisii ilaa ay socotay ilaa ruuxdiisii dhammaatay sidaas hadda kutub badan baa taariikhdiisa ka sii hadashay hadda ilaa sideed buu kana kuu sheegayaa isaabaha istiicaabka waaya isdulqaabaha waxa weeyaan tahdiibu tahdiib kitaab mufiid jiddana wey alcibar kitaab la yihahdo qaadatu fatxi bilaad shaam wa misra kitaab la yihahdo hogaamiyaashii masar iyo shaam furtadoo hogaamiyey taariikhul islaam oo dahabi leeyahay alaclaam kuwaasoo dhan waa lagu sheegay darsigu intaasuu ku egyahay kitaabkiina halkaasoo inoo ku taam noqday ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ina ka aqbalo wixii aan gafnay iyo waxaan khaladnay iyo wixii cilmi yaradu keentay iyo aqoon daridu maadaama aysan kasnaga ahayn ilaahay naga saamaxo wixii aan saxnayna ilaahay naga hawaabiyo culimmada ee akhyaarta u soo sabrayeyna iyagana allaha barakeeyo innagana miisaanka xasanaadka dhammaanteen qof akhrinaya iyo kan dhegaysanaya iyo kan maqlaya dhammaan ilaahay miisaanka xasanaadka inoo saaro wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab ikhlaas bismi illaahi raxmaan raxiim qul huwa allahu axad